بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية مضبطة عجلة دين الحسيني halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labaad ee kitaabka cinwaankiisu yahay muqadamat alxadramiya ee loo yaqaano baafadlaha waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed cali jaamac الشhayطaan الرaجيم بsم الlah الرحمن الرaحيم waxaynu ku jirnay طahaaradii siiba biyihii markaa wuxuu sheekhu uhi fain تaغayara hadduu isbedelo طacmuhu dhadhankiisa aw lownuhu ama midabka aw riixuhu ama urtiisa تaغayuran isbedel ayuu isbedelay faaxishan oo fool xun bixaydu si oo laa yusamaa maa'an muطlaqan biyo mutlaqa oo aan waxba lagu xidhin lama odhanayo bimukhaaliطin waxaanay isku beddeleen shay dheehay oo طaahirin daahir ah oo yastagni lmaa'u canhu biyuhu ay ka kaaftoomayaan lam tasixa ma ansaxaysa alطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma ansaxayso waxaa sheekhu leeyahay haddii ay biyihii isbeddelaan oo ay iska beddelaan dhadhanka ama waxay iska beddeleen midabka ama waxay iska beddeleen urta saddexdaa mid ahaantood ayay biyihii iska beddeleen oo iska dooriyeen waana isbeddel faaxish ah oo fara badan oo fool xun oo heer waxay gaadheen aan biyo mutlaqa la odhanaynin bimacnaa biyo aan waxba lagu xidhin la odhan maayo ee wax kale ayaa la raacinayaa halee biyo ajoobay biyo qoosh noqday biyo xal noqday ayaa la leeyahay wax kalaa la raacinaya oo biyo biyo keliya in la yidhaahdo way ka tegeen waxaan dooriyena waa bimukhaalitin waa shay dheehay yacni waxa la yaaliya waxaasoo dhan markuu sheekhu aqriyaya mid walba wax ka soo hor jeeda oo xukunka ka duwan baa jira oo ixtiraazaad la yidhaahdo mukhaalid waxaa la yidhaahdaa laba macno ayay ku qeexaan waxaa dhaha maa laa yumkinu fasluhu waxaan laga sooci karaynin oo iminka haddaad biyihii saabuun ku qooshto ama aad daqiiq isku qooshto ood is tidhaahdo dib u kala fadhiisiyo kala soco kuma kala soocmayaan marka mukhaalid waa maa laa maa laa yumkinu faslu waxaan laga sooci karaynin waxaa kaloo la yidhaha maa laa yatamayazu fii ra'yi alcaynna waa la yidhahdaa aragtida isha waxaan ku socnayn ma kala arkaysid yacni waa isdhex qaadayaan markaa biyina ku muuqan maayan wixii kalena ku muuqan maayaane waa wax isku qaldamay mujaawir baa ka duwan oo isaga markuu mukhaalid leeyahay mujaawir buu ayuu kaga ixtiraazaya winoo keeni doonaa marka waxaanay isku bedeleen waa shaygaa mukhaalidkee dheehay waana shay daahira eh maha shay nijaasa yastagni almaau canhu oo biyuhu ay ka kaaftoomayaanoo bimacnaa biyaha shay laga ilaalin karayo ah lam tasixa alطahaaratu bihi in lagu tahaaro qaataa ma ansaxayso limaada maxaanay u ansaxaynin dee waxay ka tegeen biyihii aan waxba lagu xidhina aayaadka aynu ku soo sheegnay iyo axaadiidee mutahirka noqonaya way ka baxeen mar hadday taa ka baxeen in lagu tahaaro qaataa ma ansaxayso fain tagayara hadduu isbedela طacmuhu biyaha dhadhankoodii ow lownuhu ama midabkii ow riixu amurtii tagayuran isbedel faaxishan fool xun bixaydu si oo laa yusamaa aan lagu magacaabaynin maaan muطlaqan biyo mutlaqa aan la odhanaynin macnaha biyo sii daysan oo aan waxba lagu xidhin la odhan maayo biyo la dabray wax kala lagu xidhay wey waana bimukhaaliطin shay dheehay طaahirin oo طaahira yastagni lmaahu canhu biyuhu ay ka kaaftoomayaan lam tasixa alطahaaratu bihi in lagu dahaaro qaataa ma ansaxayso waالtagayuru isbedelka altaqdiiriyu ee lagu qadari ka tagayur اlxisiy tagayurka iyo isbedelka la arki ayuu la mid yahay falow waqaca fiihi biya hadday ku dhacaan maawardi biya maawardiga la laa raa'ixa low aan ur lahayn qudira waxaa lagu qadarayaa mukhaalifan biyaha mid khilaafsan mukhaalifan low biyaha mid khilaafsan oo biawsadi sifaati sifooyinka yacni dhexdhexaadkooda ku sugan wuxuu leeyahay sheekhu isbeddelka taqdiiriga ah iyo isbeddelka xisiga ah waa isku mid oo haddii isbeddelkan ay midabka ama dhadhanka ama urta iska bedeleeni uu yahay mid xisi ah macnaha xisi muxuu noqonayaa dee markaad dhadhamin ama aada arki amaba aada urin waa xisi waa tagayuran yudraku biaxadi alxawaas waa isbeddel xawaasta iyo dareemada lagu arkayo kaasi waa mid waxaa la mida buu leeyahay tagayur aan xisiga ahayne laakiin laydhaha altagayur altaqdiiri tagayur ataqdiiri muxuu yahay isagaa inoo sheegay waxa weeye biyaha marka ay ku dhacaan waxaan ur badan lahayn ama aan xagga dhadhanka yacni aada u sii dhadhan badoo dhadhan ka doorinaynin ama aan midabka ka doorinaynin ayaa biyo ku dhacay waxay leeyihin markaa culimmadu waxaa la eegayaa macnaha waxay iswaafaqsan yihiin biyihii waxaa la eegayaa shaygan biyaha ku dhacay ee awsaafdii ka waafaqay shay aan ahayn oo isagu ka duwan oo biyaha khilaafsan xag dhadhan ahaan iyo xag ur ahaan iyo xag arag ahaanba khilaafsan ayaa lagu qadarayaa masalan wuxuu inoo soo qaatay maawardi fidhiqo maawardi ah ayaa jiritaankii ku dhacday maawlwardi biyaha u egin laakiin urtay kaga duwan yihiin waxay leeyihin waxaynu soo qaadaynaa fidhiqo kale oo shay isagu ur la-ah oo biawsadi sifaadna wuxuu ka wadaa yacni aada u ur badanna aan ahayn bilaa urna aan ahayn sidii kii ku dhacay oo kale ee mid ur le ah dabeedna haddii aynu isku waafaqno ama ha lagu daro yacni ama yaan lagu daray haddii laysla waafaqo fidhiqadaa urta lihi inay doorinayso waxaa la leeyahay kuwanna munqadicu raayixa weeyaana way dooriyeen masalan shay aan biyaha midab ahaan kaga duwanayn ayaa ku dhacay waxay leeyihin waxaa lasoo la qadarayaa intan ku dhacday fidhiqadan ama furkan ku dhacay ee bilaa midabka ah waxaa lagu qadarayaa bal fur kale oo midab leh oo dee sida fiintooga iyo khadkay madow aan hayne dhexdhexaad ah ila kan intiisa yar baa xataa doorinaysa dabeedna waxaa leeyahay hadday intani midabka ka doorinayso kan kale ku dhacayna wuu ka dooriye wuu asturan yahay xagga urtuna waa noocaasoo kale marka ataqayur altaqdiiri ka taqayur alxisi waa macnaha macnaa isbeddelka lagu qadari ee taqdiiriga ahi wuxuu la mid yahay tagayurka xisiga ah ayuu la mid yahay tagayurka taqdiiriga ah ee lagu qadarayaa wuxuu la mid yahay kaa tagayurka ee xisiga ah watagayuru isbeddelka altaqdiiriyu ee taqdiiriga ah ee lagu qadari ka tagayuri alxisi isbeddelka xisiga ah ee xawaasta lagu haleelayuu la mid yahay falow waqaca fiihi biyo hadday ku dhacaan maa ward ayaa ku dhacay laa raayixata lahu aan ur lahayn qudira waxaa lagu qadarayaa mukhaalifan lahu biyaha mid khilaafsan ayaa lagu qadari bal inay ku dhaceen oo biawsadi sifaati sifooyinkana halkii ugu dhexaysa ku suganoo mid aad u sii ur badan ama sii dhadhan badan ama sii yacni arag badanna lagu qadaraya mid meel dhexaada ayaa lagu qadaraya walaa yaduru waxba yeeli maayo tagyirun isbedel yasiirun oo yar oo laa yamnacu ismaalmaa'i biyaha magacooda aan diidaynin walaa yaduru waxba yeeli maayo tagyirun isbedel ama tagayurun bimugsin nagaadi ay isku beddeleen wa turaabin camuud wa tuxlabin xayaabo iyo wamaa shayga fii mamqarihi halkuu ku sugnaa ku sugan wa mamarihi iyo halkuu sii barayay walaa bimujaawirin shay mujaawirana kuwa isku beddelay ayaguna waxba yeeli maaye waa kacuudin iyo waduhninba weeye walaa bimilxin maa'iyin milix maayiyana ka isku beddelay waxba dhibi maayo walaa biwaraqin iyo caleen tanaasara min ashajari geedda kaga soo daatay wuxuu sheekhu inoo soo celiyey arrimihii hore uu inoo soo tilmaamay biyihii lagu dahaaro qaadanayuu yidhi lam tasixa ahaaratu bihi uu inoogu qayday uu inaga xidhay ama uu iskaga ixtiraazayay uu iskaga ilaalinayey ayuu mid mid inoogu soo qaaday wuxuuna soo yidhi tagayuran ama takyiiran faaxishan marka wuxuu leeya walaa yaduru tagayurun yasiirun laa yamnacu isma almaa waxaynu soo nidhi faaxish ahoo biyihii magacnimada ka kaxeeye eh haddii isbeddelku wax yar uu yahay oo biyihii magacii aan ka kaxaynaynin dee wax yaroo qoosha baa ku dhacay ama wax yaroo xalabaa ku dhacay deedna biyihii waa biyanimadoodii magac kale lamay bixin kaasi waxba yeeli maayo oo waa maa un mutlaqii un weeye waxaan isna waxba yeelaynin hadday biyihii isku beddelaan bimugti nagaadi ay meeshan ku jireen ay berkadan ku jireen amabay ceelkan ku jireen bay isku beddeleen wa turaabin iyo camuudii oo ceelkanay ku jireen bay isku beddeleen wa duxlabin iyo xayaabo ayay isku beddeleen duxlabkuna waa shaygan baraagaha iyo akhdarka ah ee ka soo baxa ee biyaha soo dul mara ayaa duxlab la yidhaha af soomaalina xayaabaa la yidhahdaa kaasina waxba ma yeelayo hadday isku beddelaan wamaa fii maqarihi wa mamarihi maqarkii meeshii ay biyuhu ku sugnaayeen ee ama ceel ahaa ama balli ahaa ama mamarkiisii iyo meeshii ay raacayeen meeshii ay biyuhu raacayeen ay ka qulqulayeen wixii ku sugnaa ee isaguna jinsul ardiga un ahaa hadday isku beddelaanna waxba yeeli maayo waayo waxaasoo dhammi dee mugfinta waa waxaanay biyuhu ka gaabdoobayninoo dee nagaadigan kaga yimi turaabkuna dee waaba yani shay biyaa la mid ahoo ayagana waa isna waa mutahir duxlabkuna waa waxaan laga ilaalin karaynin waa fii maqari wamarina isna waa la mid walaa bimujaawir mujaawir haddii ay isku bedelaanna maya mujaawir waa mukhaalid buu ka soo horjeedaa maa yumkinu fasluhu weya wixii laga sooci karayey amaa maa yatamayazu fii ra'yi alcayn waa wixii kala muuqanayay isagii biyuhu ay kala muuqanayeen inay isdhexgelaynin waa maxay ka cuudin wa duhnin cuudku waa qoryahan udgoon ee uduggale cuudka la yidhaahdo kan yaree la soo sameeyey la shida maaha qori caadiyana maaha waa noocyo fara badan oo yani dukaamadan alaabtan iibiyo ibiga way hayaan yani waa qoryo yani udgoon cuudka iyo duhni weliba waxaa shardiya cuudkaasi inaanu ahayn mid ku burburaya haddii uu ku burburayo mse kaafuurin salbin oo kale ayaa zuwadku ina odhanay hadduu ku burburayu milmayo ama sida sokoroo kale iminka ama yani hadduu wixii ku milmayo mukhaalid buu noqonayaa laakiin waa kaa aan milmaynin iyo duun subagana isma dhex galaan ee way kala soocmaan oo subagii baa sarreyna biyina waa hooseynayaan wuu soo dul marayaa oo isma dhex gelayaanoo isku mulaaqmi maayaan siday qooshkii isgu mulaaqmayeen ama nuurada isgu mulaaqmayeen isgu mulaaqmi maayaan marka kaa haddii uu isku beddelana isagana waxba yeeli maayo waayo waxay leeyihiin dee waa uun waxay ka dhigan tahay un bakti halkaa yaalloo kale oo dabeetana ku soo faafay aad moodaysa inuu dooriyo oo kalunbuu la mid yahay walaa bimilxin maa'iy milix maa'i ah milixda manshaciisu yahay biyaha ee badda laga soo saaro kaana hadday isku beddelaan waxba dhibaato ma leh ka jabaligaabo ayuu kaga ixtiraasayaa ka jabaligaa isagu buraha laga keeno kaa hadday isku beddelaan isagu waa dhibayaa walaa biwaraqin tanaasara min ashajari geed biyaha ku dhex yaallay caleen ka soo daadatay hadday isku beddelaanna isna waxba yeeli maayo waayo waan laga ilaalin karaynin waan laga ilaalin karaynin laakiin haddii lasoo qaado oo lagu shubo oo lagu daadiyo iyada dhib bay keenaysaa waayo waa wax lala soo doontay oo laga ilaalin karayo walaa yaduru waxba yeeli maayo takyiirun isbedel yasiirun oo fudoolaa yamnacu ismalmaa'i biyaha magacooda aan diidaynin walaa yaduru takyiirun isbedel na dhibi maayo bimugsin nagaadi ay isku beddeleen wa turaabin iyo camuud wa tuuxlabin iyo xayaabo waa fii maqarihi meeshuu ku sugnaa wixii ku sugnaa wa mamari iyo meeshuu marayay walaa bimujaawilin shay la ologayna isla hadday isku beddelaan maya kacuudin waduhrin weeye walaa bimilxin maa'iyin midax maa'iyana maya walaa biwaraqin caleen tanaasara kaga soo daatay mina shajari geedana isagana isbeddelkoodu waxba yeeli maayo faslun fi lmaa'i almakruuh biyihii karaahiyada ahaa isticmaalkoodu ayuu halkan inooga hadlayaa yukrahu waxaa la karaystaa shadiidu sukuuna biyaha kuleylkoodu daran yahay wa shadiidu lburuuda iyo biyaha qabowgoodu daran yahay waalmushamas biyaha cadceedda lagu kuleyliyey ayaa yaro la karaystaa fii jihatin jiho lagu kuleeliye xaaratin oo kulul fii inaa'in weel waliba munabicin oo yacni muntabic waxa weeye waa waxa naxaasta ahee diiqsamaya ee marka yacni lagu dhufto fidsamaya waxaan kala fidsama marka la garaaco kala fidsama fii badanin weliba jidna loo isticmaalayo duuna hawbin mara maya wa tazuulu alkaraahatu bitabriid karaahadaasi waxay ku suulaysaa qaboojin wuxu uhi sheekhu waxaa la karaahiyaystaa in lagu tahaaro qaato biyo aada u kulul iyo biyo aada u qabow maxaa yeelay dee waxay labaduba ishortaagayaan isbaaqii isbaaqu lwuduu yacnii layna faray inaan yacni ku xeel dheeraannoon si qumaatiga u weysaysanno ayaa kulaylkan daran iyo qabowgan daran bay ishortaagayaan idan markaa qofki inuu meelahanun marmariyo uu kala cararo u jidhkii wada gaadhsiin waayo ayay keenaysaa waxaa kaloo kale ayaa buu leeyahay biyaha cadceedda lagu kulayliyey laakiin biyaha cadceedda lagu kulayliyey markay karaaha noqonayaan dhowr qayd bay u xidhaan waxay dhaha horta fii jihatin xaar waa inay tahay meel jiha kulul waa inay tahay ee meel uun maalintaa yar kululaatay dhulka qabowe maalintaa yar kululaatay waynaanay ahayn waxay dhaha waa inay ku jiraan fii inaa'in muntabicin weelka fidsamo marka la garaaco dib baa lagu garaaco macnaha waa waxyaalaha jaandiga ama naxaasta ama xadiidka weeye dahabkiiyo fidadaa ka soo hadha ayagu oo aan raacin welibana waa marka jid loo isticmaalayo haddaad mara ku daahirsanayso iyadana karaahiye maaha markaa haddaba karaahiyadani waxay yidhaahdeen un waxaa la sheegay waa iska arrin danniyahun oo xagga tibiga la xidhiidho oo waxay yidhahdeen markay weelkan jaandiga ah oo kale ay biyuu ku jiraanee cadceeddaasina kulayliso wax calow ahoo zuhuma ay yidhaahdaan baa ka soo dulkacaya biyaha oo weelkan ka imanaya dabeedna marka lagu weysaysto ayay jidhka meelaha masaamkiisa ah ayay awdayaanoo waxaa la arkay inay barasi ka dhalato bimacnaa halkaasay mariyeen nawowi majmuuciisa sharxulmuhadab isagu wuxuu ku tilmaamayaa inaanay karaahiye ahayn biyahaas karaahadaasina waxay kaga tegaysaa buui bitabriid qaboojin tabriid qabo yacani qaboojinta ficlu faacil baa ku jira hadday iska qaboobaan iyo haddii la qaboojiyaba waa ka baxaysaa yukrahu waxaa la garaysaa shadiidu sukuuna kulaylkoodu biyihii daraa isticmaalkooda wa shadiidu lburuuda iyo kuwii qabowgoodu daraa waalmushamas iyo biyihii lagu kulayliyey fii jihatin xaara jiha kulul fii inaain weel muntabicin oo fidsami marka la garaaco fii badanin jidhan loo isticmaalayo duuna hawbin mara maya wa tazuulu lkaraahatu bitabriid karaahaduna waxay ku suulaysaa qaboojin faslun fi lmaai lmustacmal biyihii mustacmalka ee la isticmaalay ayuu u fasil yahay laa tasixu ansixi maysa alطahaaratu in lagu tahaaro qaato bilmaa'i almustacmal alqaliil biyihii la isticmaalay ee yaraa fii rafci alxadat xadad koryeelkii loo isticmaalay wasaarati nijaasa iyo nijaaso suulinteed waxau sheekhu leeyahay biyihii yaraa ee la isticmaalay macnaha shaaficiya biyo yari waa biyihii laba jalaxdood ka hooseeya ayay idhahdaan iyago qaliil u yaqaanaan biyaha yar ee loo isticmaalay xadad koryeelkii dee wuu ku weyse qaatay ama jinaabu kaga maydhay waisaalati nijaasa ama nijaaso suulinteedoo dee mara nijaasowday ayaa lagu maydhay oo lagaga suuliyey marka waxaa loo isticmaalay xadad koryeelkii ama nijaaso suulinteedi waanay yar yihiin ma bannaana bay yidhahdeen in la isticmaalaa yacni waa daahir fii nafsihi laakiin mutahir maaha bay yidhahdeen shaaficiyadiio waxba ma daahirinayaan oo waxaanay u deliishadaan deliil yar fogo xadiidka saxiixa ee nebigu uhi la yaktasil axadukum fi lmaa'i daa'im midkiin yaanu ku maydhan biyaha fadhiya wahuwa junub isagoo janaabale oo muxuu samaynaya bay abu hurayre ku yidhahdeen yatanaawaluhu tanaawulan wuu ka qaadan bay yidhahdeena yuu dhex gelin marka waxay leeyihiin ku maydhashada biyaha lagu dhex maydhanayaa daahirnimadiibuu ka saarayaa oo mustacmal buu ka dhigay haddii kale lama nahiyeen waana biyaha yar ayaa lagu xambaaray bay yidhahdeen waysaduna maydhashaday la mid tahay waa isku macnoo dee waa isla rafculxadad bay yidhahdeen iyagu halkaasay mariyeen inay daahir yihiinna waxay u deliishadeen jaabir bnu cabdillaahi baalaa rasuulkaay soo booqday anigoo xanuunsanay waxba ka saynin dabeetana wuu weysayste weysadiisii uu biyii ka dhacayna aniga ayuu igu shubay buuri marka halkaana daahir weeyaan ba halkaa daliilkaa yar fogna waxay u isticmaaleen yacni inaanu mutahir ahayn iyo daliil kaloo caqli ahoo ay leeyihiin asxaabta iyo nebigu markay safarada dhaadheer gelayaan iyagoo biyaha aada ugu baahan biyahay ku weysaystaan intay tashdiya udhigaan dib uma isticmaali jirin oo waxay ugu dhigan waayeen inay inaanay dahaaro u gelayn bay arkayeen iyagu shaaficiyaalkaasay marayeen laakiin culimo muxaqiqiin oo fara badan waxay ku tegeen inaanay sugnayn oo biyaha mustacmalka dahaaro kale ay geli karaan haddaanay isbedelin laa tasixu ansixi maysa alطahaaraةu biاlmaءi اlmustacmal اlqaliil biyihii in la isticmaalay ee yaraa fii rafci اxada xadaث koryeelkii loo isticmaalay waisaalati الnajis iyo nijaas suulinteed falow adkla اlmutawadi'u qofkii weysaysanaya yadow gacantiisa fi lmaءi اlqaliil hadduu geliyo bacda gasli wajhi wejigiisa intuu maydhay kadiba hayra naawin lاliqtiraaf isagoon darsasho niyeynin saara lmaau lbaaqi biyihii baaqiga mustacmalan bay noqon yacni fuqahada aad baad ula yaabaysaa maskaxdooda iyo yacni halkay axkaamta ka soo dheegaan aad baad ula yaabaysaa markaad maskaxdooda say u shaqaynaysa adeegto wuxuu leeyahay qofkii weysaysanaya intii uu wejigii maydhay kadib hadduu gacantiisii biyo yar geliyo isagoon ujeeddadiisa iyo niyadiisu aan ahayn darsasho biyaha intooda soo hadhay musta mustacmal bay noqonayaan bal hadda eeg wuxuu hi intuu wejiga maydhay kadib iyo hayra naawin ilikhtilaaf labadaasu ku xidhay wejigii buu maydhay markaasuu gacantii biyihii geliyey biyihiina waa biyo yar wuxuu leeyahay biyahaasi mustacmal bay noqonayaanoo wayoogabay wejigii waa ka soo maydhay oo xilligii gacmahana haddaa la joogaa dabeed gacantan markuu geliyey gacantana iyadii baa daahirowday oo xadadkii baa ku hadhay biyihii gacantii markay daahirowday xadadkii iyaduu ku hadhay biyi mustacmal bay noqdeen ila xilligii maydhitaankeedu joogay buu geliyey manuu niyeynin darsasho ka gaaro dahaaradii mu niyeynine xilligii maydhitaankeedu joogay mudafsiiye biyaha inta soo hadhay mustacmal bay noqonayaan bay leeyihin laakiin qabla alghasli wejhi hadday tahay intaan wejiga maydhi ka hor hadday tahay uu gacanta geliya biyihi mustacmal noqon maayaan waayo xilligii gacantana la geliye la maydhayo lama joogo haddii xilligaa wejiga dabadiiba ha ahaatee haddii uu doonayo darsasho un ee aanu ku dahaaro qaadasho aanu uga jeedin laakiin darsasho ikhtilaafu inuu uga jeedo taana biyuhu mustacmal ka noqon maaya macnaha waa intaa intay u jeedaan falow adkhala almutawadi'u hadduu qofkii weysaysanayay yadow gacantiisa geliya fi lmaa'i alqaliil biyihii yaraa bacda gasli wejhi intuu wejiga maydhay kadib hayra naawin ilikhtilaaf qaadasho iyo darsasho isagoo niyeynin saara almaau lbaaqii mustacmalan biyaha intii soo hadhay mustacmal bay noqonayaan waayo xadadkiibaa intan biyaha taabatay ee gacantiisaa ka guuray oo markaa dee looma isticmaali kara bay leeyihin dahaaro kale halkaasay ku hadheen waalmustacmalu biyihii loo isticmaalay fii tuhurin masnuun dahaaro sunno ah kaalguslati haaniya waa maydashadii labaad wahaaliثa iyo tii saddexaad tasixu طahaaraةu bihi in lagu طahaaro qaataa way ansaxaysaa wuxuu leeyahay sheekhu waa tan ay sugnaatay marka la wehesanayo mar koobaad labaad saddexaad in xubnaa la maydho haddii loo isticmaalo biyihii duhri masnuuna sida dee isagoo wayse qaba tajyiid alwuduu oo kale ama waxa weeye waa maydhidda labada xubinka aad maydhaysa iyo marka saddexaad baa loo isticmaala way ansaxaysaa buu leeyahy in lagu ahaaro qaataa in lagu tahaaro qaataa way ansaxaysaa waayo mustacmal sharcan ma noqonin waayo xadasna laguma koryeelin nijaasna laguma suulinin ee biyihii iska caadigaha bay la mid yihiin wlmustacmalu biyihii loo isticmaalay fii tuurin masnuunin kalguslati taaniya maydhashadii labaad iyo wasaalisaba weeyaane tasixu ahaaratu bihi in lagu taharo qaata way ansaxaysaa faslun fi lmaai najisi wa naxwihi waa biyihii nijaastaha iyo wixii la midka ahaa yanjusu lmaau lqaliil biyihii yaraa waa nijaasoobayaan wagayruhu iyo wixii kale min almaayacaati waxyaalii kale qoyanaaya bimulaaqaati الnajaasa nijaase la kulankeed wayustasnaa min dalika waxaa laga soo reebi masaa'ilu baa laga soo reebi kow maa la yudrikuhu طaraf waxaan ishu hareeraynin wa maytatun iyo bakti laa dama lahaasa inuu dhig socdo aan lahayn ilaa ana kayarad inay dooriso ow duruxaad lagu tuuro mooyaane wa famu hira bisad afkeetaa najasa nijaasubay uma qaabat deetana libidhay oo wax tamala ay suurtogal tahay wuluuquha inay afka geliso fii maain kaiirin biyo fara badan wakadalika sabiyu baa lamida idaa tanajasa markuu nijaasoba uma qaaba un baqnaado oo wax tamad ay suurto gasho dahaaratugu haris ay suurtagal tahay wuxuu leeyahay sheekhu biyaha yar ee sida shaaficiye qabaan yacni ka hooseeya laba jalxadood iyo waxyaalihii kale mayacaadka ama subag ama caano ama wixii la halmalay ama saliid bimulaaqaati الnajaasa nijaase la kulankeed ayay ku nijaasoobaan mar hadday nijaasa ku dhacdo ama ha doorisa ama yay doorinin waa nijaasoobay mar hadday biyuhuna intaa ka yaryihiin waxaan kalena maayic yahay waa nijaasoobeen oo waxay u daliishadaan xadiid abu daawuud warinayo cabdillahi bn cumar laga warinayo rasuulku uu yidhi waxaan maqlay rasuulka oo la weydiiyey biyo meel dhul bannaana ku jira oo bahalayo xulana ay sii gelayaan markaasaa nebigu wuxu uhi hadday biyuhu qullatan yihiin laba jalxadood hadday yihiin lam yaxmal ilkhabas nijaaso ma xambaarayaan ama ma nijaasoobaan waxay leeyihiin mafhuumka xadiidka waxaa laga fahmaya waa laakiin hadday ka yar yihiin waa nijaasoobayan walow yay isma bedelinbe waa mafhuum oo weliba mafhuumkaana waxaa sii xoojinayba ay uu shaaficiyadu yidhaahdeen dee nebigu wuxu uhi midkiin markuu hurdo ka soo baraarugo gacantiisa weelka yuu dhex gelay ilaa uu saddex jeer ka maydho waayo gacantiisii meelay bariday ma oga marka waxay leeyihin dee waxaa loogu diidaya qofkan hurdada ka soo kacay inuu geliyo biyihii dee inay gacantiisa oo nijaaso aanu ku arkaynin leh in biyihii ay nijaasayso nijaaso aan la arkayna biyaha ma dooriso ee mulaaqaadkaasunbay ku doorinaysaa bay yidhaaheen waxaan kale maayacaadkaana waxay leeyihiin ama caana leh ama subag leh waxaa leeyahay bimujaradi mulaaqaad bay ku nijaasobayaanoo haba fara badnaadaane ayagu waa daciif oo biyuhu way iska difaacaan laakiin waxaan iska difaaci kari maayaan waaniyo subagusay biyuhu isaga difaacaya isaga difaaci maayaan laakiin waad arkaysaa inuu yacni mafhuum yahay ee aanu mantuuq ahayn saa daraaddeed baa culimo kalena waxa muxaqiqiin waxay ku tegeen in biyuhu ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan nijaasa hadday ku dhacdo haddii ay doorisana biyahaasi ay nijaasoobeen haddii aanay doorinna biyahaasi ay daahir yihiin xataa bacda shaaficiya ayaa sidaa qaba macalmaayacaadka sida sulam lmunaajaadaan ku arkiyay safiinat najah ee kitaab sharaxa siduu qaar badan ugu tiirinayay haddaba wuxuu leeyahay sheekh wayusana min dalika masaa'il waxyaalaha biyaha yar aan nija waxyaalaha biyaha yar nijaasaynaya waxaa laga soo reebayaa dhowr shay dhowr nijaaso oo biyaha yar hadday ku dhacaan aan nijaasayaynin baa jira ko waxay leeyiin maa la yudriku araf waxaan isha caadiyahay arkaynin nijaasaan isha caadiya alcayn mujarada aan lagu arkaynin hadday ku dhacdo haddii xubin laga tala dhiigi socdaan lahay masalan waa duqsigii waa kaneecadii waa tagfidii waa wixii waanjir wixii la midkaada haddii aad imika lug ka jarto ama aad baal ka jirto dhiig tirri qoranayo ka soo dareeraya ma jiro waxyaalaha aan dhiigga socdo lahayna hadday ku dhacaan iyaguna biyihii yaraa ma doorinayaan ma nijaasaynayaan waayo xadiidkii saxiixabaa wuxuu idaa waqaca zubaabu fii inaa'i axadikum hadduu duqsigu ku dhaco midna ka mida weelkiisa falyaqmisu kulla ha wada geliyo dabeedna ha ka soo tuuro waayo labadiisa baal mid ka mida cudur buu ku sidaa midna dawuu ku sidaa markaa ka cudur ku geliyaa u roobaa ka kalena wuu ka ilaalinaya marka intaad ka kalena dabsiiso oo aad cudurkii iyo dawadiiba iskaga dabageyso dabeedna iska tuur ilaa an hayarad aw turixat wuxu uhi inay dooriso mooyaane haddii wixi ay ku farabataan oo dee ciirtii inta duqsi daf ka noqdo haddii golan miyigaysaasi ka dhacdaaye deedna waxbay isbedelaan gebigiisaba duqsi noqdo dee wuu nijaasooba ow turixad haddii lala soo doontoo lagu tuurana dee waa waxaad adigu la doonatay oo markaa waa nijaasaynaysaa waayo wax laga ilaalin karayo waa inaad adigu la doonatay waxa kale oo ayaan arrin iska ixtimaal ah ayuu halkii inoogu sheegay wuxuu leeyahay bisad ayaad aragtay halkan bakti ku hiigaysa ama nijaas afka la gashay dabeetana way iska firdhatay deleedaasi ka soo boodo guryahaasoo dabeedna waa soo noqotay dee markaasay biyo yaroo hadan ku yaalloo doonaysa isweysamay haddana afkii daf la tibi iyaduna way iska macfu waayo waxa suurtagala intaanay kaa maqnayd inay biyo kale oo daahira afka soo gelisayoo afgeediba soo daahiroobay manaa wafam hiratin tanajasa uma haabat waxtamana wuluquha fi man kaiir wakadalika sabiil waxaa la mida isagana bay leeyihin sabiil nijaasoobay oo dee adarkaysay makaadi halkan hugaajay isagoo gacmanta geliyey dabeetana waa kaa maqnaado xaafadahaas u wareego mudduu maqnaa dee biyo yaroo madibadana ku taallay ba haddana gacantii dafsiiye macnaa waa taana waa mustasna oo maniyo nijaasadeeda lagu xukmin maayo waayo waxa suurtagala intaanu maqnaa inuu biyo kalaba soo daray baa suurtagal ah laakiin wax tamalat baa la yidhi wax eeg wax tama haddaanay suurtagal ahayn oo sl besele kii yaraa dee halkanuu kaadidii gacanta ku geliyey dabeedna geedkaa sare ayuu koray dee geedkiinbuu haddana ka soo degay dee geedka biyo may sugnaynoo gacanta muu soo gelinin ee waa inay suurtagal tahay bisadii lafdeedu waxay u baxday dee bannaan halkaasoon biyaba lahayn ood arkayso dhir halkaasunbay dhex arartay oo shimbiriyi waxba eriyatay haddana waa soo noqotay dee wax biyo halla ku ogtay afka soo gelinaysaa ma jiro ee waa wax tabalad yacni suurtagal weeyaan yanjusu lmaau lqaliil biyaha yari waxay ku nijaasoobeen iyo wakayruhu oo min almaayacaati bimulaaqaati najaasa nijaasada kulankeeda wayustasnaa min dalika masaa'ilu baa laga soo reebi maa laa yudriku araf nijaasada aan ishu qabanaynin wa maytatun iyo bakti laa dama lahaa sa ay dhiig socda aan lahayn marka xubin laga jaro ilaa an hayarad inay dooriso ow turixad ama lagu tuuro mooyaane wa famu hiratin tanajasa bisad afkeedu nijaasoobay ayaa iyana macfiyo suma qaabat kaa limid oo wax tamala ay suurto gasho wuluuqahaa inay afka gelisay fii maan kaiirin biyo fara badan wakadalika sabiyu ayaa lamida idaa tanajasa markuu nijaasoobo uma qaaba uu kaa libdha dabeed oo wax tabala tahaaratuhu ay suurto gashana inuu soo daahiroobi waalqaliilu inta yarna ayana waa laga soo reebay min dukhaani nijaasa nijaasada qiiqeeda walyasiir iyo in yar min ashacri najis timaha nijaasta ah walyasiir iyo inta yar min gubaari sirjiin sirjiinka waxa weeye waa digadan iyo xaarkan xoolaha ee beeraha lagu shubo ee yacni khusuubada loogu sameeyo tayada loogu sameeyo yacni digada xoolaha iyobaa lasoo qaadaka beeralilabaa yaqaanee dabeetana zaraca ayaa lagu shubaa markaasay markaa ciiddii bay markaa ka wanaajinaysaayo ile waa waxaa waxaan waxa dhula ka soo baxay ay cuneen weeye oo deetana ciiddii dib loogu celinaya sirjiinku waa kaa ama xaar shimbileedhaada ama xaar xooladii xooladhaada walaa yunajisu gubaaru sirjiin ma nijaasaynaya acdaahu ratba yani xubnihiisii qoyanaa ma nijaasaynaya waxa uu leeyahay sheekhu biyihii ee waxa waa kaloo ayana aan nijaa- aan nijaasaynaynin biyihii yaraa qiiqii nijaasada in yaroo qiiqa dee nijaasaa la gubay dee wax yaroo qiiqo marka ay leedahay biyihii dee ku qiiqay intaa yar waxba dhibaato ma laha walyasiir min ashacri najis dee tima nijaas ah intoodii yarayd intii yarayd ee baashaa markaa digada xoolaha ama xayawaanka ee ciidda markaa lagu bacrimiyo ee wax lagu beero taana iyana boorhkeeda markaa wax lagu beerayo la saydhinayo boorhkeedu hadduu kugu duulo inteeda yaraa inaa xaba male waxaa kaloo boorhkaasi rinjee aanu aanu nijaasaynaynin xubnahaagii qoyan haddii aad weysaysato oo xubnahaagii qoyan dabeetana aad ku saydho oo boorhkeedii markaa xubnahaagii ku duulo isaguna waxba nijaasayn maayo waayo waa waxaan la iska ilaali karaynoon waa mashaqat الاxtiraaz wاlqaliilu min dukhani nijaasa inta yar ee qiiqa nijaasada iyo walyasiir inta yar ee min ashacri najtimi nijaasan ayana waa laga soo waistasnaadii masaa'ilu maa laa yudriku halkaasay ku wada xidhan yihiin walyasiiru min qubaari sirjiin iyo sirjiinka boorhkiisa intii yarayd ayana waxba yeeli maayo walaa yunajisu qubaaru sirjiini acdaa'u radba xubnihiisii qoyana waxba yeeli maayo waidaa kaana almaau qullatayni biyuhu markay laba jalxadood yihiin falaa yanjisu ku nijaasoobi maayo biwuquuci najaasati fiihi nijaaso ku dhacday ilaa an taqayara طacmu inuu dhalankiisu isbedelo ow lownu ama midabkiisa ow riixu ama urji walow taqiiran isbedel yasiiran fududba ha ahaadee ee fain zaala taayu- taqyiru isbedelkii hadduu suulo binafsihi ow bimaa'in tahura waa daahiroobaya ow bimiskin ayay ku si ow kaadurati turaabin amaa camuud calowgeed falaa maya waljaari ka raakidi ayay la mid yihiin wuxuu leeyahay sheekhu biyuhu hadday laba jalxadood ay gaadhaan yani ilaa boqol yani waa wax foosto ku dhow dhow ilaa boqol iyo sagaashan meelahaasay wax ku dhow bay ku sheegaan hadday biyuhu intaa gaadhaan shaaficiye waxay leeyihiin nijaaso ku dhacday kuma nijaasoobaan idaa kaana noo qulatayni fa inahu laa yanjus ma nijaasoobaya halkaasay u deliishadeen keliya waxay ku nijaasoobayaan in dhadhanki isbedelo ama midabki isbedelo ama urti isbedesho walow taqyiiran yasiiran yacni isbedel yarba ha ahaadee mar hadduu isbedelo waa ka kar waxaana u daliilaa haddii ay isbedelaan inay nijaasoobayaan ijmaaca ibn mdir ba waxay soo naqlinaya an almaa alqaliil aw اlkaiir ajmacuu culamada inay ku kulmeen biyaha yar ama badan idaa waqacat fi najaasa hadday ku dhacdo fagayara طacman aw lowna aw riixan fahuwa najis inuu nijaasoobayo waay waxaa kaloo inay sheekhu isbedelkiibaa haddaba binafsihi buu u tegey isbedelkii ayaa binafsihi u tego sida cadceedii iyo dabayshii ay iskaga dhacayeen ayaa biyihii ajadahaayeen arkaysay ay iska caadigaroobeen aw bimaa'in ama daruuri yar baa hesho xoogay baa ku soo rugmay dabeetana isbeddelkii wuu ka baxay fahura waa daahiroobaya maxaa yeelay cilladii nijaasado isbeddelkana baa ka baxay nijaastii markaa meesha way ka baxday aw bimiskin dee miski iyo shay udgoon baa lagu daray biyihii ajada ahaa ow kaaduratu turaabin ama ciid baa lagu kiciyey markaasaa calowgii ciidda ayay markaa isbeddelka ka baxay falaa maya ma daahiroobayo waayo waxay leeyihiin waxaa muuqdaa isbeddelkii inaanu meesha ka bixinay laakiin wuu asturmay wuu asturmay oo hadday urahayd waxaan udgoonka lagu shubaa qariyey ama ciiddana asturtay oo qarisay waljaari karaaki biyihii soconayey waxay la mid yihiin biyihii fadhiyey oo xagga inay ku raadoobayaan biyaha yari biyaha badanna aanay ku raa- raadoobaynin wax farqi oo ay leedahay ma jirto ee waa isku mid waidaa kaana almaau qulatayni markay infala yanjusu biwuquuci najaasati fi nijaasa kudhicideed kuma nijaasoobaya ilaa an tagayara طacmuhu aw lownuhu riixu inuu isbedelo mooyaane walow tagyiiran isbedel yasiiran yarba ha ahaadee fain zaala haddii uu suulo tagyiru ama tagayuru isbedelkiisi binafsihi ayuu suulay ow bimaa'in ama biyo tahura waa taahiroobaya ow bimiskin buu ku suulay ow kaaduratu turaabin ama camuud calowgeed falaa maya waljaari biyii soconaya ka raakidi biyii fadhi bay la mid yihiin wاlqulataani labada jalxadood hamsu miati ratr waa شhan boqol oo rodol taqriiban oo bilbaqdaadiya taqriiban oo rodolkii baqdaada oo falaa yaduru nuqsaanu ritlayni labada rodol dhimankood waxba yeeli maayo wayaduru nuqsaanu agtara in ka badan laba rodol wixii ayaa dhibaya waqadru ma bilmasaaxa yacni dhudhuminta qadarkiisa waxa way fi lmurabbac markuu yahay afargees diraacun wa rubcun tuulan waa in diraac iyo diraac rubci dherar noqdaa wa cardan balar wa cumqan iyo hoos wa fi lmudawari kii wareegsanaana kalbiri waaba sida ceelkeeda diraacaani cumqan waa in hoostaba diraacu yahay wa diraacun cardan balarka weri diraacu yahay wa taxrumu ahaara taar waa xaaraan bilmaa'i lmusabali biyihii loo waqfay lishurbi cabid in lagu dahar qaataa ma ansaxayso waxau leeyahay sheekhu qulataanka ee ay yidhahdeen biyaha badanna waa qulataan wixii ka yarna waa maaduuna lqulateen waa shan boqol oo rodol oo rodolkii baqdaada taqriiban taqriibka marna waxay dhahaan taqriib yani marna waxay dhahaan taxdiidan marna taqriiban bay yidhahdaan hadday taxdiidan yidhahdaan tirada ay sheegeen inay ka yaraato inay ka badnaatona maaha hadday laakiin taqriiban yidhahdaan marna taqriibu ziyaadu noqdaa marna taqriibu nuqsaan buu noqdaa iminka yacni taqriiban ugu dhowaan haddii laba rodolyo ay ka dhinmaan waxba dhibaato ma leh laakiin laba rodol waxa ka badanay hadday ka dhinmaan yacni wuxuu noqonayaa biyihii yaraa buu noqonayaa biyi badna way ka baxayaan xagga masaaxadana iyo yacni dhudhumintana markuu murabbaca fargees ama mukacab yahay waa weelka abcaaddiisu markaa dheer ahaan iyo balan ahaan iyo kor ahaan ba ay isu leegyihiine waa dhudhun iyo rubuuci dherer iyo balad iyo hoosba markuu mudawar yahayna waa laba dhudhun oo cumqiga iyo diraac baladka waxaanay yidhaahdaan waa boqol iyo sagaashan litir ugu dhowaan yani waa laba waa foosto wax yarla foostada toban markaala wey waxaa kaloo sheekhu inoogu sheegaya u leeya waxaa xaaraan ah in lagu dahaaro qaato biyo loogu talagalay cabid biyaa loo waqfay oo dadka ibnu sabiilkaa socotadaabaa loo waqfay inay cabbaan ciddii waqaftay inay cabtaabay ugu talagashay hinad wayse ka dhaansato halka marka ayga la gasho dee waan ku meedhanaya ma bannaana aad bay u adkeeyaan yacni fuqahadu yacni waxaa waqafka iyo inaan wixii loogu talagalay aan laga kaxaynin ee wixii loogu talagalay un loo isticmaalo wax kalena aan loo isticmaalin oo yacni markaa isagoo kuwaha isu gebagabaysanaya oo macduun bay noqonayaan biyahaasi yacni waxaan jirin oo kaley noqonayaan waa inuu gebagabaystaa wlqulataani waa hamsu miati ratlin bilbaqdaadiyi taqriiban ugu dhowaan oo falaa yaduru nuqsaanu ritlayni laba rodol yani nuqsaantood dhibaato male wayaduru waxaa dhibaya nuqsaanu agara saddex iyo afar iyo hadday nuqsaamaan biyi qaliil bay noqonayaan waqadmaa bilmasaaxatina fi lmurabaci waa diraacu rubcu waa diraac iyo rubc tuulan wa cardan wacumqan وفي المdwr klbirina dirاacaani cمقا وdirاac carضا xaggana waa inu laba dirاac u noqdaa balarkana waa inuu noqdaa hal dirاac وتxرم الطahaaraة bالmاء المصbل طahaara waa xaaraan biyihii loo wqfay lshurb cabitaan fasl في الاجتihaad اجتihaadkii ayuu halkan inooga hadlayaayo markay dee wixii daahirka iyo wax kale iskaga qaldamaan ayuu halkan kaga hadlaya wuxuu ida ishtabaha calayhi markay ka dheeh galaan daahirun wax daahir bimutanajisin wax nijaasoobay ijtahada wuu ku dadaali wataطahara waxaanu ku طaharo qadan bimaa danna طahaaratahu wuxuu maleeyey طaharadiisa bicalaamatin calaamo ugu maleeyey ayuu ku طahaaro qaadan walow acmaa qof indhalaaba ha ahaadee waidaa akhbarahu markuu ga warramo bitanjiisihi nijaasowga maala shay iqatun qof lagu kalsoon yahay wa bayana sabab sababtu ku nijaasoobeyna uu caddeeyo ow aطlaqa ama ugu nijaasoobay un buuhi wa kaana faqiihan muwaafiqan waxaanu ahaa nin faqiihahoo baabu nijaaso ay iska waafaqsan yihiin ictamadahu wuu cuskan wuxuu leeya sheekhu haddii qofka shay daahira iyo shay nijaasoobay baa iskaga qaldamay yacni macawistii nijaastahayd iyo tii daahirkeed baa iskaga kaa qaldamay biyihii nijaasoobay iyo kuwii kale iskaga kaa qaldamay wuxuu le waa inuu ijtihaad iyo dadaal sameeyaayo wuscigiisa uu bixiyaa si uu dee u kala saaro dee waa in calaamana ay jirtaa dabeedna wuxuu ku tahaaro qaadan bimaa danna tahaaratahu wuxuu u maleeyo tahaaradiisa bicalaamatin ugu maleeyo ayuu ku dahaaro qaadan dee masalan laba biyooba heeno mid markaa dee bisad markaa nijaasa baa ka cabtay oo kale dee markaa hadduu markuu isu qiyaaso dadu wallahi kuwan dee markii dhowood way isleekaayeen laakiin dee waa kuwanay cabtay kuwanaa yar kuwan yar weyn ku nijaasa yacni calaamo markuu adeegsado ayuu ayuu ayuu ku dahaaro qaadanaya ama labadan shay mid yacni shay uskagabu ahaa shayna uskag muu ahayn marka yani kii uska gaaboorka wuxu wallahi kanuu ahaa yandu calaamaysa u adeegsanaya wuxuu u maleeyo tahaaradiisa ayuu ku tahaaro qaadan walow qof haba ahaado qof haba ahaada indhana ba ha ahaadee oo haddii uu xataa qof indhala yahay waa inuu ijtihaad iyo dadaal u sameeyaa mukalafku waxaa lagu kalifaya wuxuu isaga danigiisa iyo melihiisa ka qaalib noqda inuu sameeyo haddii uuga warramo buu ihi nijaasadiisa shaygan inuu nijaasoobay qof tiqaahu ku kalsoon yahay baa uga warramay wa bayana sabab sababkiina wuu caddeeyeyoo sababkanuu ku nijaasoobeyna wuu caddeey cul war shaygaasi wuu nijaasoobay iska da oo maxaa ku dhacay dee dhiig baa ku daatay buuhi ka soo qaad ama yacni qofkaasaa ku kaajay buuhi ictamadahu dheh wuu cuskan aw alaqa wa kaana faqiihan muwaafiqan amaa wuxuu ku yidhi shaygaasi waa nijaasoobay waana nin faqiiha oo baabu nijaase marka la joogo a isku wax nijaaso u taqaanaan isku wax nijaaso u taqaanaan masalan maalikiyadoo kale waxay qabaan iyo rag badan muxaqiqiini yacni kaadida iyo digada iyo waxaan xayawaan ancaamtan geelan iyo adhigan iyo looda inaan nijaas ahayn markaa nin sidaa aaminsan waana runtii madhab runtii xoog badan marka halkaa la joogo oo wax loo hayo oo caynkaasoo nijaasadiisa tilmaamaya waa waa rigs waa tii doofa tii aad tii dameerku mooyaane wax loo hayaa ma jirto darbiguna waa kii ku daweeyey geela kaadidiisa iyo caniisa idhi isku darsada markaa haddii adigoo sidaa aaminsan dee uu kaaga warramayo qof isagu nijaaso u arkayaa dee waa inuu markaa sababka ku caddeeyaa bal in waxaani wax nijaaso u arkaysa u yahayo inaanu ahayn laakiin haddaa isku wax u aragtaan hadduu ku dhaha wuu nijaasoobay inaad sii tidhaahdo macnaha muxuu ku nijaasoobay maaha markaa ictimadow kaana wuu dar hadduu muwaafiqiyo qofka iswaafaqsan yahay u qabsan ida shtaraa calayhi taahirun bimutanajisin markay ka dheehgalaysaada waa dadaali watatahara waxaanu ku tahaaro qaadan bimaa danna wuxuu maleeyo tahaaratahu bicalaamatin ugu maleeyo walow camaa qof indhalaba ha ahaadee wada akhbarahu markuuga warramo bitanjiisihi shayga nijaasowgiisa iqatu qof lagu kalsoonya wabayana sabab sababtana uu caddeeyo aw alaqa ama uu iskaba idlaaqule wuu nijaasoobay wa kaana faqiihan muwaafiqanna uu yahay ictamadahu labadaba wuu cuskan labadaba qowlkiisa wuu qaadan faslun fi lawaanii halkana weelalkii ayuu kaga hadlayaa waatan nidhi weelka iyo ijtihaadku waa min wasaa'il اlwasaa'il wayaxrumu waxaa xaaraana buuhi isticmaalu awaani dahabi wاlfida weelka dahabka iyo fidada isticmaalkoodu waa xaaraan ilaa lidaruuratin daruuro iyo dhibaata inay timaado mooyaane waitikaaduhaa yeelashadeeduna waa xaraan walow inaan sagiiran weel yar baade ka mugxulatin waaba sida bahashaa lagu dhakusho wamaa kiina waa xaraan dubbiba lagu karay bidahabi dahab lagu karayna waa xaaraan wuxuu leeyahay sheekhu waxa xaaraan ah weel dahaba iyo weel fida ah weel silfar iyo dahaba in la isticmaalo rag iyo dumar waa iskaga mid wayo dumarku dee diina waxay isku qurxinayeen baa loo fasaxay laakiin inay kalaadhi iyo dusuud ka dhigtaan looma fasaxin marka ama dahaaraha loo isticmaalayo ama cuntaha loo isticmaalayo ama wax kalaha loo isticmaalayo isticmaalka weel dahab iyo fidii ma banaano waayo nebi maxamed baa sala allahu calayhi wasalam yidhi xadiidkii saxiixa laa talbisu alxariira wala diibaaj xariirta iyo noocaa fiicane diibaajka la yidhaahdo ha xidhannina weelka dahabkee fidadana ha ku cabbina walaa taakulu fi saxaafima xidhooyinkoodana ha ku cunina gaalaa iska wadata adduunyo aakhirana idinka ayay idiin sugnaatay waxaa kaloo nebigu sala allahu alay slam yidhi alladii yashrab fii aaniyati alfida ama waxa riwaakaadka ku cunaya ama ku cabaya weelka dahabkee fidada inamaa yujarjiru fii batni naari jahannam wuxuu quldhuc quldhuc kaga siinaya calooshiisa naarti jahannaba aljarjara waa doobidta yani isagoo naartimaa ku gurayoo kale ayay ka dhigan tahay marka xadiidku akli iyo shurbi unbuu soo arooray wujuhal isticmaalkiikana waa looga qiyaasay ilaa daruura iyo dhibi inay timaado mooya dee hadduu wax kalaba waayo u isticmaali waxaan tahay adaruuratu tuqadaru biqadariha daruurana qadarkeedu baa lagu qadaraa ee layskama sii daayo waxaa kaloo xaaraana dee in la samaysto itikaaduha oo yacni qunyo iyo markaa kaydaysiba loo samaysto walow weel yar bahaada ka mugxula mugxulada waxaa la yidhaha bahashan yare indhakuusha lagu shubo ayaa mugxulo la yidhaha in markaa qalin ka dhigata iyo inaad saacad ka dhigata iyo walow mid guriga dhex taalba haateena ma banaano wamaa dubiba bidahab wixii dahab lagu karayna waa xaaraan wal ama ha yaraata ama ha weynato ama dan haata ama lakeyr dan ha ahaato waa in weel dilaacay lagu kaboo la ysugu qabto tadbiibku wayaxrumu isticmaalu awaani dahabi walfida weelka dahabka iyo fidada isticmaalkiisu waa xaaraan ilaa lidaruurati daruura inay timaado mooyaane waitikaaduhaa yeelashadeedu na waa xaaraan walow inaan sakiira baade ka mugxula wamaa dubiba bidahabi dahab wixii lagu karaynaa isaguna waa xaaraan walaa yaxrumu xaaraan noobi maayo maa dubiba bilfida fida wixii lagu karay ilaa dabba kabiira mid weynoo lisdiira quruxa mooyaane waa yaxillo waxaa lala almumawahu bihimaa kii la mariyey isagu waa xalaal idaa lam yaxsul markaanu ka xasilaynin minhu xaggiisa shay-un wax bilcardi cala annaar dabka marka la duldhigo haddaan wax ka soo xasilaynin wuxuu leeyahay sheekhu dahab baynu nidee fidada iyo silfarka wixii lagu kabay weelkii lagu kabay ma xaaraantinimoobayo oo waaba dee meel weyn baa la geliyo dan baa loo geliyo waa laga maarmi waayo ama meel yar baa laga geliyo waa ziine iyo qurux baa loogu talagalay waa karaahiya laakiin xaaraan ma aha laakiin hadday mid weyn oo li ziine a tahay iyada xaaraan bay noqonaysaa jawaaskeedana waxaa tusinaya xadiid anas laga warinaya wuxuu leeyahay galaas uu nebigu lahaa ayaa jabay dabeetana meeshii jabtay baa silsilad fidaa laga geliyey marka waxaa anasna lahaa isagoo fidadaasi ay ku jirto ayaan in badan nebiga ku waraabiyu ku cad buu arkay buu leeyahay waxaa kaluu leeyahay waxaa xalaala kii mumawaha ahaa ee la mariyey ee dusha lagaga daleeyey mutalla yani waa mid saasuun yani midabka un lagaga yar dooriyey oo heerna yani haddii masala dab la duldhigana aan wax ka dhalaalayo ka soo baxaya aanu jirin yani wax yala saasuu loo mariyo aan wax ka dhalaalaya aanu jirin isaga waa iska bannaan yahay walaa yaxrumu xaaraanmaa maa dubiya bilfida wixii lagu kabay ilaa dabba kabiira oo liziina dabba weyne qurux ahaanun meesha loogu nabay mooyaane wayaxilu lmumawaq bina kii la marmariyey waa xalaal idaa lam yaxsul minhu shayun bilcardi haddaanu kaga soo xasaya duldhiga cala naari la duldhigay faslun fii khisaali lfira waxa khisaalu lfira la yidhaahdo ayuu fasl yahay bimacnaa waa acmaasha waafaqsan asalka abuurka bini aadmiga toosan ee lagu abuuray waa arrimo waafaqsan asalka abuurka qofkee toosan ee ilahay ku abuuray waa acmaal ay ambiyadu doorteen ama la faray oo shareecadoo dhammi ay isku waafaqeen yusannu waxaa la sunneeyaa asiwaaku cadayshaa la sunneeya fii kulli xaalin xaalad kasta cadeeshadu waa sunne waayo nebigu sala allahu calayh wasalam isticmaalkiisa wuu daayimay xaaladihiis oo dhan xataa waxa la yidhaahdaa oo sugnaatay markuu nebigu geeriyoonayey laxadaadkii ugu dambeeyey nebigu waa cadaynay nebigu sala allahu alay slam waa cadaynay xadiidka saxiixa caisha waxay idhahdeen cabdiraxmaan ibni abi bakar baa nebiga u soo galay anigoo laabtayda ku tiiriyey cabdiraxmaanna caday jilicsanuu ku cadeynayay ba ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa dabeetana cadaygii isha la raacay sakaraadkuna wahay cadaygii baan ka qaaday bay tidhi dabeedna waanu calaadiyey adaygii waanu calaaliyey bay tidhi waanan uga nadiifiyey candhuuftii cabdiraxmaan dabeetee nebiga ayaanu dhiibay bay tidhi nebigu dabeedna wuu ku cadayday maan arag bay tidhi isagoo cadayday cadaysho maalintaa ka wanaagsan markii uu gacantii ka qaaday ama fartii uu ka qaaday na gacanta intuu ka rotaagay uni allahuma fi rafiiq ilaclaa saddex jeer ayuu yidhi dabeetana markaasaa nebiga naftu ka dhacday yani ila hada alxad xataa fi hadi alxaala ayaa nebigu sala allahu alay slam uu daa'imay waxaa kaloo xadiid kalena uu ahaa asiwaaku mathalatun lilfam mardaatun lirabb adaygu afkana wuu daahiriyaa rabbina wuu raalligeliyaa yani shay mardaad keliya raalligelintiisa keena wey waxaa kaloo xadiid nasaa-i warinaya walaaqad sirtu calaykum siwaak waan idinku badiyey yani cadeeshada iyo baaqeeda aan yani idinku baaqayan idin farayo waan idinku badiyey yusanu waxaa la suneeya asiwaaku cadaysha fii kulli xaalin xaal la arka wayata'akadu wuxuu adkaadaa lilwuduu weysada wsalaa salaada likulli ixraamin xidhasho kasta wa iraadati qira'ati alqur'aan markaad doonaysa qur'aanka in akhriyo walxadiid xadiidka nabowiga markaad doonaysa akhriyo wadikr markaad doonaysa ilahay inaad qusto wasfiraari alasnaan ilkaagu markay booroobaan wadukhuli lbeyt guriga markaad gelayso waalqiyaam min annawm iyo hurdada markaad ka kacdo wa iraadati annawm iyo seexasho markaad doonayso iyo walikulli xaalin xaalad la arko oo yataqayaru fiihi alfam afku uu isbedelo wuxuu leeyahay waxa weliba sii adag yahay weysada marka la weysaysanayo iyo salaada marka weliba xidhasho kasta inuu markaa qofku cadaydo xataa faradkiiyo sunnada dhexdooda haddaad kala cadayn karto waa mid fiican waayo xadiidkii saxiixaba wuxuu ahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii haddaanan ummaddayda ku dhibaynin la'amartuhum bisiwaak cadayga waan fari laha macnaa wuu faraye faral waajibin ah cinda kulli salaa salaad kasta agteed ama cinda kulli wuduu wayse kasta agteed waxaan odhan lahaa waa faral ha la weysaysto iyo markuu doonayo qofku qur-aanu akhriya ilahay kalaamkiisiba akhriyayaa inuu cadaydo xadiidka nebiga markuu akrinayo markuu doonayo ilaahay inuu xuso waxaa le waa qiyaas